madrasada barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka alfurqaan ee magaalada kismaayo waa laka barow in ku badan boqol arday oo niska jaran kuriyo gebdha owlaad duwalku baradaas madrasadaas iyo welibaan badan agoon iyo owlaadyo dhaleen qoysas dan yaree madrasadii hadda weliba qarkan saaran tayn iyo burburta kureed markii laka dulgaadayay gurigii owlaad duwal laka baraay waana laka wargeliiniyo isku guuraan muddo kooban ah culimmada magaalada kismaayo iyo bulshada soomaaliyeed anka baaqeen inuu madarasadan gadan dhulanku fogayn meeliyoo duwalka baradahayana si ardayda aqoonteen wedadan walbarashadiyo halkan aan ku sugannahay waa meel madraso ahayd qur-aanka kariimka lagu dhigi jiray oo arday badan oo boqolka ku dhow ama dhanba ay joogtay booskii madrasadu ay macnaha ku shaqaynaysay booskii waa la iibsaday waa lagu dulgaday dhagaxii waakan waa yaallo oo lagu dhisan la dhisi rabo booskii madrasadii meel cidlaay ku soo dhacday marka haddee buyuudda guryaha ilaahay iyo kalaamka ilaahay meelaha lagu dhigahayo madaaristu muslimiinta unbay marti u yihiin cid kaloo iska leh ama dad kaloo u xil saaran oo gaariina haba yaraatee ma jiraan dadka madaarista gacanta ku hayana dad ayagu ku fillaan kara inta badan ma aha oo dhaqaali iyo dhan walba awood intaa u leh marka muslimiinta waxaa loo baahan yahay kitaabkeenna iyo kalaamka ilaahay inaan inagu noolaynoon kor u qaadno guriga ilaahay inaan inagu aan noolaynoon dhisno iyo meelaha lagu cibaadaysan awalla way ahaan jirtay baaraka allahu fiikum dadka muslimiinta ahaa ee muxsiniinta ahaa ee codka annagaas ama maqalka annaga iyo muuqaalkaas uu gaadhahayo waxaanu aad uga codsanhaynaa madrasadaa aad aragtaan oo hadda booskii lagu dulgaday booskan dariskiisa ahaa iibahaa la yidhi qiimahana waxaa lagu sheegay soddon kun oo dollar marka in madrasada loo iibiyo dhulkaasaa loo baahan yahay soddon kun oo muslimiinta muxsiniinta maanta joogta loo fiiriyey oo guri ilaahay laga dhigahayo oo waqaf oo meeshii lagu dhigahayo qur-aanka madrasada laga dhigahayo ma badnaanayso haddii ilaahay uu nakarsiiyo marka maanta madrasadaasaan anagu ergownahay awalan ilaahay baan leenahay waa kalaamkiisii waa qur-aankiisii inuu ilaahay soo fudeediyo aan ilaahay baan ka rajaynhaynaa waayo thaaniyan muxsiniinta iyo dadka muslimiinta ee weliba dadka soomaaliyeed codka annagaas dareemahayo oo si gaar ahaan u gaarhayo waxaanu leenahay baaraka allahu fiikum arrintaas ka soo jawaaba biidni illaahi tacaala madrasada dhulka hana loo gado hana loo dhiso dhammaanteen ha la dhiso madrasada dhulka hana loo gado hana loo dhiso biidni illaahi tacaala allaha fudaydiyo allaha fudaydiyo allaha fudaydiyo macalin bashiir macalin sheekh nuur oo maalinka madrasada iyo dhinishay walaalo muxsiniinta ku dalbadi gadowga dhulkunlanka dhisow ardayda walkabaradaas madarasadaasay kaasi oo laka qiyaasi qiimo beeseed oo deerow soddon kun oo dollar ah insha allahu tacaala waa sadaqa jaariya ah nin kastoo ay anfacaysaa fi dunya walaakhira hadduu ilaahay ka raali noqdo madrasadaas inuu ilaahay macnaha meel banaacidle ay kusoo dhicin oo muslimiinta madrasada ay badbaadiyaan insha allahu tacala siaana u dumin hadduu ilaahay ka raali noqdo caruurta aan wax baro oo ilaahay ogyahay waa kuwa duruufaysan iyo agoomo oon waxba laga qaadin insha allahu tacaala marka waxawaaye ilaahay dartiisa insha allahu tacaala nin walbo inuu istaago madrasadan si u badbaadi laheyd oo agoomankaas iyo danyartaas macnaha wax lagu baro